Wasaaradda Biyaha Somalilan ayaa mashaariic ka dhagax dhigtay degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer. Mashaariicdan ayaa isugu jirta darbi biyo xireen iyo war biyaha lagu keydiyo waxaana dhisi doona Wasaaradda Biyaha Somalilan. Waxaa kasoo qeyb galay dhagax dhigan madax iyo mas-uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Biyaha Somalilan, xildhibaano ka tirsan maamulka Somalilan iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha degmada Qoryaale Xabiib Ciga Xasan iyo isku duwaha Wasaaradda Biyaha Somalilan ee gobolka Togdheer Rashiid Faarax Cabdi ayaa si wadajir uga waramay ahmiyadda mashruucan.
waxaana loo dhagax dhigayaa waan runtii aada ugu faraxsannahay soona dhoweynaynaa saamdhaankan ama biyo xidheenkan oo laba faa'iido waaweynba u leh degmada marna bacaad celin weeyaan oo ceelashaa biyaha ay dadku ka cabbaan ayuu bacaad celin u yahay oo ay biyuhu u soo dhowaanayaan haddii loo xidho biyo xidheenkaasi marna xaafadaha ka hooseeya magaalada xaafadaha lebiga ayaa uu biyo xidhaan u noqonayaa oo biyaha ka duwayaa labada faa'iidaba uu noo leeyahay runtii waan soo dhoweynaynaa waxaannu halkan aad iyo aad uga mahad celinaynaa mashruucan oo ay hogaaminayso wasaaradda biyaha
sandham dherarkiisu wuxuu noqon doonaa shan iyo konton mitir saamdhaankaasi laba faa'iidaba deegaanka uu yeelan doonaa mid waxay noqon doontaa biyaha surface waterka ee badan ee dooxa maraya ina dhaafaya inta badani markayna dhaafaan inta bacaadka dhex galay inuu inoo qabto kaasna uu faa'iido u yeesho shalawallada ka dambeeya si ay dadku uga faa'iidaystaan wakhtiga abaaraha ee roobkuu maqan yahay ta labaadna waxa weeye gaabyanka oo isna boqol iyo shan iyo konton mitir ah Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qayb galay dhagax dhigga ayaa ka waramaya faa'iidada uu dhaamkan u leeyahay bulshada degmada Qoryaale oo wax badan dhib ku qabay biyo la'aanta deegaanada.
mahadi weeye ay noo yimaadaan xildhibaanadii aanu ka dooranay halkan aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waxqabadka ay noo sidaan maankiyo boqol waana ku mahadsantihiin mashruuca aad noo sidaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxqabadkan waane ee aad iyo aad u muhiimkaa ee xagga nabadgelyada xagga mufaca labadaba u muhiimka Biyo xireenkan iyo dhaambiyoodkan la dhagax dhigay ayaa kaalin ka qaadan doona in bulshada degmada Qoryaale iyo deegaanada hoos yimaada ay helaan biyo ku filan.